إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan konton askari oo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka ku dhaqan dhulkaas askar ka soo goostay dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay duqaymaha ay iraan ku garaacday deegaanada yahuuddu ay gumaystaan ee dhulka filistiin mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in xasan sheikh uusan qaban karin shir uu la yeesho madaxda mucaaradka ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa xoog kula wareegay saldhigga degmada baled xaawe ee gobolka gado dowladda maraykanka ayaa ka digtay xaaladda cakiran ee ka jirta dalka itoobiya warka dibaddani waxaad ku dhagaysan doontaan maleeshiyaad hubaysan oo ka dagaalama dalka ciraaq ayaa ku hanjabay inay beegsan doonaan saldhigyada maraykanka ee gobolka dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsan leh goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa labaatanka bisha dulxijo sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku astaysan lix iyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan in ka badan konton askari oo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar iyo qarax toos ah oo maalintii shalay lala beegsaday kolonyo isugu jira ciidamada shisheeye ee uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ah oo ku socdaalaya duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ciidanka huwanta lagu gaarsiiyey weerarka iyo qaraxa ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka halka sidoo kalena looga dhaawacay shan iyo labaatan kale ciidamada dowladda federaalka ee la socday kuwa shisheeyaha ayaa dhankooda waxaa gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana qarax la beegsaday gaari beeba ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka waxaana halkaa ku naf waayey kow iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka halkaa sidoo kalena toddoba kale ay ku dhaawacmeen waxaana gebi ahaanba gubtay gaarigii beebaha ahaa ee uu haleelay qaraxa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo dharaaqyo ciidan ka waday maalmihii lasoo dhaafay duleedka degmada afgooye ayaa waxa ay wajahayeen dagaallo iyo qaraxyo toos ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo la kulmayay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka ku dhaqan dhulkaas tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedanaya cali aadan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada itoobiya ayaa waxaa marba marka ka dambaysa laga soo sheegaya dhibaatooyin hor leh uu geysanayo maamulka xabashada ku daaban ee ka arrimiya dhulkaasi bulshada ku dhaqan degmada bookh ee gobolka doolo ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay kasoo horjeesteen qorshe uu ku dhaqaaqay maamulka uu hogaamiyo mustafa cajar ee ka amar qaata itoobiya isbitaal la qorsheeyey in laga dhiso degmada ayaa waxaa arrinkaas isku dayay inuu masuqmaasuqo maamulka kuwaas oo doonayay inay dhismayaal hore ay dayactiraan islamarkaana ay leexsadaan lacagihii lagu dhisi lahaa isbitalka waxay bilaabeen inay jiraan qaybo muhiim ah oo ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada bookh shacabka ku dhaqan degmada ayaana kasoo horjeestay arrinkaasi waddadii hayweyga ahayd oo marka huteelka laga soo baxo oo magaalada loo aado ama magaalada marka inta laga yimaado huteelka loo soo socdo loo soo qaado ama ay xaafadaha iga shisheeye oo ay ka burburisay intaa oo guri ay ka burburisay qaadi jireen oo dad bulshada aada u tira badan ay isticmaalaan oo xaafadaha aniga iga shisheeye magaalo weynta ka weyn ay soo qaadaan oo magaalada u soo qaadaan oo ka adeegtaan ayaa maamulka degmadu waxay ansixiyeen inay ku fariisiyaan isbitaal ay dheheen waa ballaarin huteelka hortiisii meeshii ahayd bay cabirkii ka bilaabeen waddadii oo dhan way jareen waxayna dhaheen cid cid ka hadli kadha iyo cid maxay tan wax naga weydiin kadhaa ma jidho jawaabay noo direen maamulka degmada iyo maamulka gobolkuna way iskula socdaan lacagan caadi ahayn in isbitaalkaa loo qabtay qof kasta uu og yahay biri marina uu yahay marka annagu waxaan u fahanay guryaha hadda meesha ka dhisan oo hadda ka hor noo dhisnaa in la rabo in la sawirto lacagtiina sidaa lagu musuqo dadkiina aan waxba loo qabanin shan boqol oo qoys oo dhan kasta iga jidho ka badan bay saamaynaysaa waddadaas caqabad aan caadi ahayn baa ka imaanaysa in la mudaharaado oo dhib ka timaadaan ka cabsi qabnaa oo laftirkeeda ka baqaynaa maya markii horena waa laysoo burburiyey waddada magaaladoo dhan burburisay weeye dukaamadiiday burburisay bookh oo dhan magaalada soo dhex madha weeye iminkana waxaa laga xiray meeshii magaalada ay kaga soo bixi jirtay oo magaalada koonaheedaa laga xirayaa maamulka uu gumaystaha ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa awood u sheeganaya bulshada ku dhaqan degmada bookh askar ka soo goosatay dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibtay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya waa laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowlada federaalk ee jooga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxayna isku soo dhiibeen maamulka islaamiga ee wilaayada shabeellaha hoose askarigii koowaad ee waxaa lagu magacaabaa saleebaan isaaq xasan waxa uu muddaa ka tirsanaa ciidamada dowlada federaalk ee jooga janaale saleebaan waxa uu waran ka waramay halka uu tababar kusoo qaatay xilli uu ku biiray ciidamada dowlada federaalka saleebaan isaaq xasan waxaan ugu soo biiray magaalada muqdisho labada kun iyo toban iyo sagaalkii waxaan kasoo goostay deegaanka janaale inaan ku biiray waxaa igu khallafay walaalkii waa qarannimo oo meeshiiba ka jiran oo annaga la iska dhaadhicinay qaran jaceyl iyo dalkiina difaacada aan iskaynay wixiina maaragtay buura markaa kor ku joogto waa bilan tahay markaa hoos tagdan waa bogan tahay markaan hoos tagnay wixii aan ogaanay dowladnimay iyo wadaninimay inuu meesha ka jirin aan ogaanay dhibaatooyinka ay ku hayaana waxay tahay waxay ugu dhimanayaan waa dalna uma dhimanayaan ayagaa sagaashan qabiil isku haysto dal uma dagaalami karo sidoo kale askarigii labaad ee waxaa lagu magacaaba maxamed macalin aadan waxa uuna ka warbixiyey xilli uu ku biiray ciidamada dowlada federaalka iyo waxaa ku kalifay inuu kasoo baxa safka dowlada federaalka isagoona sheegay dhibaatada ay u geysan jireen bulshada ku nool degmada janaale maxamed macalin aadan magaalada muqdisho oo ka biiray meeshaasaa maaragtay tababar kusoo qaatay twenty nineteenki weliba meesha maaragtay qabiil uu ka jiro in dhabarka la iska toogto waxyaalo xunxun diinta lagu daba marinayo waxyaalo badana maaragtay meesha kula kulma waxaa kamid horta boob oo dadka la iska dhacaayo macna la-aan ko dad loo dilaayo wax yariis kama midinjaad mise mabdubjaad qof loo dilaayo kufsi dhac ufaant askartani tagaasi isku mid ah fariin ugu diray askarta kale ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha ciidamada soomaaliyeed oo maaragtay ciidamada shisheeye ka barbar dagaalamayo waxaan leeyahay waa waxaa dalka wiilashii dalka lahaa dalka ka difaacaysiin oo waxaad u difaacaysiin gaala aan dalka lahayn oo waxaan leeyahay safki iyo shaqada haysiin kasoo baxaan leeyahay ciidamada soomaaliyeed oo ka dagaalamaya barbarka actimis iyo wixii lamid ee waxaa u sheegaya bedelkii markii lagu qabtay mise markii maaragtay hadhow kaamir lagasoo dib waa dhiilood nin walbo sagaal bilood uu ku dhashay ani waxaan dhihi lahaa dagaal anaka waana lasoo dhaweeyey horayeyna waa noola lacageeyey wax farna saara ma lahan muddooyinkii dambe deegaani degmooyin dhac wilaayada islaamiga shabeellaha hoose waxaa soo gaaraya ciidamo kasoo goobsanaya safka dowladda federaalka kadib markii ay garooseen waxay ku jiraan inaysan fiicneen iyagoona ugu dambeyn go'aansada inay isaga soo baxaan safka sheeyaha kusoo duulay dalka waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay duqaymaha iiraan ay ku garaacday deegaanada ay yahuuddu gumaystaan ee dhulka filistiin salmaan axmed ayaa ka warramaya aad baad umahadsan tahay walaalka zakariya cumar waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay duqeymo xoogan oo saaka dowladda shiicada ee iiraan ay ku garaacday deegaano ka tirsan dhulka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda duqeymahan oo ka dhacay bartamaha dhulka filistiin ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo boqolaal ah ee inta haatan la xaqiijiyey waxaa duqeymihii saaka ka dhacay ee deegaanada ay yuhuudda xooga ku haystaan ku dhintay ama lagu dilay sideed ruux oo yuhuud ah halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol iyo sideetan ruux oo kale oo yuhuud ah ee dhaawacyada qaar ayaa ah kuwa aada ee garaab u ah islamarkaana ay suuragal tahay inay u geeriyoodaan wargeyskii diicood axranood oo kasoo baxa deegaanada ay yuhuudda xooga ku haystaan ee dhulka filistiin ayaana tabiyey in sideed ruux ay gaartay dhimashada kadib markii la helay meydadka saddex ruux dhaawacyada ayaa haatan inta la xaqiijiyay iyaguna maraya laba boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof kuwani waa khasaaraha ka dhashay duqeymaha ee saaka oo keliya ka dhacay deegaanada ay yuhuudda xooga ku haystaan ee filistiin burbur baaxadle ayaa ka dhashay oo muuqaalada warbaahintu ay soo tabinaysa waxay dadka qaar ku tacliiqinayeen ama warbaahinta qaar ay soo qoraysay in sawirkan aanu ahayn ghaza shabaha iyo isku ekaanshaha ka dhexeeya darteed ee gumaadkii waxushnimada ahaa ee welina ay yuhuuddu ka geysanayaan deegaanada go'doonsan ee marinka ghaza dhanka yuhuuddu waxay duqeymo xoogan ee ka wadaan ee dalka iiraan ee war ka soo baxay ciidanka yuhuudda ayaana ku sheegeen in ay burburiyeen labaatan xarun oo ay leedahay dowladda shiicada iiraan waxay sidoo kale ku dhawaaqeen yuhuuddu inay dileen taliyaha ciidanka ay dowladda shiicada iiraan ugu magacdartay alqudus ee dhanka sirdoonka iiraan isaguna wuxuu wadaa tallaabooyin ka dhan ah sirdoonka yuhuudda warar soo baxaya ayaana tilmaamaya in xarun muhiim u ahayd musaadka oo ku taalay gudaha iiraan islamarkaana qarsoodi ahayd ay ku guuleysteen ciidanka sirdoonka iiraan inay ogaadaan islamarkaana ay la wareegaan hub kala duwan diyaarado daroonis iyo dad halkaasi ku sugnaa ayaa lagu soo waramayaa in la qabtay marka khasaaraha gaaraya yuhuudda dhankooda aad ayuu u xoogan yahay marka loo fiirsho waayadii u dambeysay arrimaha muujinaya waxyeelada xoogan ee gaaraysa yuhuudda waxaa ka mid ah inay soo jeedinayaan khubradooda iyo dadkooda hormuudka bulshada ah in gebi ahaanba laga barakaco magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka yuhuudda iyo deegaanada ku dhow halkaasoo ah goobaha ugu badan ee ay beegsanayaan ee duqeymaha iyo gantaalada ay soo ridayso dowladda shiicada ee iiraan marka heer in laga barakaco magaalooyinkii waaweynaa ee yuhuudda xooga ku deganaayeen lagu fakero waxay muujinaysaa xaaladda adag ee ay wajahayaan yuhuudda waxaana xusid mudan sidoo kale zakariya cumar in ciidanka yuhuudda ee ka dagaalamaya ee marinka ghaza qeyb badan oo ka mid a ee laga soo saaray ghaza oo la geeyey dhanka waqooyiga ee lubnaan halkaasoo yuhuuddu ka baqayaan inay kasoo dusaan kooxa xiriir la leh dowladda shiicada iiraan hadba wixii kusoo kordha ee wararka iyo barnaamijyada ayaan insha allahu dhegeystayaasha kula socodsiin doonaa mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in xasan sheikh uusan qaban karin shir uu la yeesho madaxda mucaaradka farxaan cali cabdulaahi ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo eegaya iyadoo bilihii lasoo dhaafay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekhe maxamuud iyo mucaaradka uu ahaa mid marba marka ka dambeysa sii xoogaysanayay ayaa waxaa soo badanaya siyaasiyiinta iyo dadka ka hadlaya arrimahan siyaasi cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka waxa uu shaaca ka qaaday in uusan qabsoomi karin shirka uu ku baaqay xasan sheekh waxa uu tilmaamay in xasan haddii uu shirkaasi qabto uu la shiri doono oo keliya xubnaha isaga taabacsan balse aysan dhici karin in madaxda mucaaradka uu la kulmo shirna sidiisaba inti taqaan shirarka iyo sida loo qabtaa way og tahay shir maba dhici karaba ilaa saddex arrimood laga heshiiyo meesha lagu qabanayo iyo cidda kasoo qaybgelaysa iyo waxa looga hadlayo in labada daraf oo amba saddex ha noqdaan darafyada shirku ka dhexeeyo darafyada shirku ka dhexeeyo ilaa ay intaas isla meel dhigaan sida caadiga shir dhici karaa maba jiraba marka madaxweynuhu hadda warqada awalba hore usoo qoray hadda ka hor innaga waxaan arkaynaa kooxdiisa un la shiraaye hadda awalba warqadaas kuma qorayn invitation rasmiya iyo martiqaad rasmiga kuma qorayn marka macnaba weynay samaynaysa male oo taasu hadda waxaan waxaan is leeyahay waa uun weli riwaayad la jelayo ila tahay saananba garanba hadallada muujinaya quusta ka taagan wadahadal nabdoon oo dhex mara villa soomaaliya iyo mucaaradka ayaa isa soo taraya waxaana maalmihii u dambeeyey soo baxayay calaamado muujinaya in shirkan uusan qabsami karin sababo ku aadan madaxda mucaaradka oo sheegay in shirkan uu ku dhici karo in xasan sheekh uu kusoo laabto xeer ay ku sheegeen mid isaga horey loogu doortay si kastaba xaaladda siyaasadeed ee u dhexaysa mucaaradka iyo dowladda federaalk ayaa u muuqata mid marba marka xigta yeelanaysa weji hor leh taasoo walaac ku ah islamarkaana ka tarjumaysa xaaladda cakiran iyo culeysyada siyaasadeed ee uu wajahayo xasan sheekh maxamuud ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa xoog kula wareegay saldhigga degmada beled xaawo ee gobolka gado maxamed qaasim ayaa faahfaahinta qodobkan inoo soo jeedinaya wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa ku waramaya in xisado colaadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ay ka jiraan magaaladaas taliyihii booliska gobolka gedo ugu magacownay dowladda federaalka ayaa lasoo werinayaa inuu u wareegsaday dhanka maamulka la baxay jubbaland taas oo sababtay in ciidamadii booliska ee degmada beled xaawo uu hoosgeeyo maamulka isku magacaabay jubbaland tani ayaa keentay in xaalad kacsanaan ah ay gasho magaalada beled xaawo ee gobolka gedow iyadoona laga cabsi qabay in halkaasi uu dagaal ku dhex maro ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland oo hadda labadoodaba isku hor fadhiya gudaha magaaladaas gobolka gedo ayaa waxaa in muddo ahba ka taagan isqabsi u dhexeeya maamulka jubbaland iyo kan dowladda federaalka kuwaas oo marar badan ku dagaalamay degmooyin ka tirsan gobolka gedo iyadoona labada dhinac mid kasta oo ka mid ah uu hadda u xusul duubayo si isagu ula wareegi lahaa gacan ku-haynta gobolka gedo dowladda maraykanka ayaa ka digtay xaaladda cakiran ee ka jirta dalka etoobiya cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo sii ambaqaadaya safiirka maraykanka u fadhiya magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ninka lagu magacaabo evan masinga ayaa waxa uu sheegay in xaalad aada u liidato ay ka jirto dalka etoobiya isla markaana ay dadka xabashida ah wajahayaan dhibaatooyin kala duwan qoraal uu kusoo daawacay baraha uu internetka ku leeyahay ayuu safiirka ku sheegay in dagaalada sokeeye ee ka socda dalka etoobiya ay sababeen burburka kaabayaasha dhaqaale ee dalka etoobiya sidoo kalena ay barakacayaan dad badan oo etoobiyaan ah way adag tahay in la helo nabad iyo xasiloonida ay doonayaan dadka etoobiyaanka ah ilaa inta ay ka dhammaanayaan colaadaha kaaloolsan deegaanada amxaarada oromada iyo gobollada kale ee ku yaala dalka ayuu yidhi safiirka maraykanka u fadhiya dalka etoobiya safiirka ayaa dowladda xabashida etoobiya ku amray in miiska wadahadalka isugu keento mucaaradkeeda isla markaana la fuliyo go-aanada ka soo baxa heshiiska balse waxa uu quus ka muujiyey in xilligan uu wadahadal dhex maro etoobiya iyo jabhadaha mucaaradka ee kasoo horjeeda siyaasadda abiy axmed xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa waxa ay la daaladhacaysaa dagaalada lafajabiska ah oo uga imaanaya jabhadaha ka hor imaadsan jiritaanka xukuumadda adis ababa iyadoona muddooyinkii dambe ay aada u soo badanayeen dagaalada ku furan xukuumadda majaraha u hayo abiy axmed dalka etoobiya ayaa waxaa kusoo batay dagaalada sokeeye ee u horseeday ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxaana dalka aada ugu soo batay macluusha iyo barakicinta ay wajahayaan dadka etoobiyaanka ah ugu dambayntiina maleeshiyaad hubaysan oo ka dagaalama dalka ciraaq ayaa ku hanjabay inay beegsan doonaan saldhigyada maraykanka ee gobolka mid ka mid ah kooxaha ka dagaalama dalka ciraaq ee gacansaarka dhowla leh dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku hanjabay inay weerari doonto ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolka haddii maraykanka uu soo farageliyo colaadda u dhexaysa iiraan iyo yahuudda waxaan si dhow ula soconnaa dhaqdhaqaaqa ciidamada maraykanka ee gobolka haddii ay soo farageliyaan dagaalka waxaan si toos ah u beegsan doonnaa danahooda iyo saldhigyadooda ku fidsan gobolka oo dhan si aan gabasho lahayn ayuu yidhi mid ka mid ah mas-uuliyiinta kooxahaasi oo lagu magacaabo abuu xusein al xumaydaawi warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh